dowladda kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in la qaado xayiraaddii lagu soo rogay saddex iyo toban shirkadood oo ah kuwa ka shaqeeya dirista lacagaha ee loo yaqaano xawilaadaha shirkadahan ayaa lagala noqday liisankii kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa bishii abril ee sanadkan hadalkan waxaa jeediyey madaxweynaha kenya uhuru kenyatta munaasabadda curashada bisha ramadaan awgeed yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noo soo diray madaxweynuhu waxa uu fursadda ah bisha barakaysan ee ramadaan kaga faa'iidaystay in uu ugu baaqo dhammaanba hay-adaha dhinaca nabadgelyada maaliyadda iyo adeegyada kala duwan in saddex iyo tobankii xawaaladood ee sharciga ahaa ee dalka sharciga ku lahaa laysinadoodii dib markaasi loogu celinayo shaqooyinkana ay bilaabayaan
waxaa sidoo kale warbixin la iiga siiyey horumarka laga sameeyey baadhistii socotay ee maalgelinta argagixisada waxaan helay qorshe lagu qaadayo cunaqabatayntii saarnayd rukhsadaha saddex iyo toban shirkadaha xawaaladaha lacagaha arrintan darteed waxaa bangiga dhexe ee kenya aan faray inuu si dhaqsaha u soo saaro sharciyo dhammaystiran kuwaas oo haga howlaha shirkadahan xawaaladaha oo markaas kadib cunaqabataynta lagaga qaadayo madaxweynuhu maruu ka hadlayey baandooga lagu soo rogay gobolka waqooyi bari iyo gobollada ologala tana river iyo lamu waxa uu sheegay in laga qaaday fadliga bisha barakaysan ee ramadaan
waxaan la kulmay kooxdayda dhinaca amniga si ay dib ugu eegto howlaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha ramadaan waxaan faray xogeeyaha xukuumadda iyo dadka la shaqeeya inay xoojiyaan amniga dalka oo dhan inta lagu guda jiro bisha barakaysan waxaan u sheegay inuu sameeyo wixii loo baahnaa oo dhan si loo hubiyo in walaalaheenna muslimiinta rag iyo dumar ay waajibkooda diiniga u gutaan iyaga oo wax caqabada ah aan la kulmin iyadoo tan la eegayo hay-adaha ammaanku waxay dib u eegayaan dhammaan halbeegyada oo ku jiro bandowga hadda saaran degmooyinka mandheera wajeer gaarisa laamu iyo tana river sidaasoo kale meel kastooo cadowga ummaddeennu uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto xilligan waxaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo hoggaankeedaba aan ugu yeedhayaa inay feejignaadaan islamarkaasna ay sameeyaan wixii karaankooda ah oo ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo ilaaliyo bishan barakaysan waxaana uu madaxweynuhu u rajeeyey dadka reer kenya ee muslimiinta ramadaan kariim sidoo kale ururada mucaaradka ee uu hogaaminayo rayla odinga iyo colonson musyoka ayaa iyaguna baaqiyo kuwaasi la mida oo hambalyadaa diray waxaana ay sheegeen inay ku taageersan yihiin madaxweynuhu tallaabooyinka uu qaaday ee xayiraadda ama kerfiyuga laga qaaday meelaha gobolka waqooyi bari uu ka mid yahay bisha barakaysan ee ramadaan yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi haddaba shirkadaha xawilaadaha ayaa waxa ay soo dhoweeyeen go-aanka dowladda kenya ay xayiraadda uga qaaday shirkadaha lacagta dirac cabdirashiid dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil ayaa v o eda u sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu farxo caashe ibraahim ayaana isagoo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ku wareysatay runtii walaal marka ugu horeysa ramadaan kariim dhammaan adiga iyo dadka kale muslimiinta ina dhegeysanayaba go-aankan horta wuxuu ku yimi in muddo ahba haddana waa mahay dahabshiil dowladdan kenya madaxdooda sare iyo madax kala duwan ba aanu la kulanay annagoo u muujinay shaqadaanu kenya ka hayno iyo shaqooyinkaanu ka hayno wadamo badan oo boqol iyo lix iyo labaatan wadan oo maraykanka aad joogta uu ku jiro iyo u k ba marka wuxuu ahaa kulamo joogto ah oo labadii bilood ugu dambeeyey la soconayay waa ku faraxsanay madaxweynaha kenya uu maanta ku dhawaaqay inuu shirkado saddex iyo toban shirkadood ah uu u sheegay central banka inay licenkii laga qaaday dib loogu soo celiyo marka dee warkaas war farxad leh iyadoo maanta bishii barakeysan ramadaan ay bilaamatay dad badan oo macmiil ah oo kenya jooga na ay ina maqlayaan aad baan ugu faraxsannahay imika central bank ayuunbaa laga sugayaa inay hawsha wisha dhiman ay dhamaystiraan marka arrintani ma mid ku timid ba bishan barakeysan ee ramadaan oo dowladda kenya maadaama muslimiin fara badan ay ku dhaqan tahay ma arrin la xiriirta bisha barakeysan ee ramadaan curashadeeda mise waa howl soo socotay oo hadda kusoo beegantay xilligii xawaaladahan xayraada laga qaadi lahaa runtii walaal sidaan kuu sheegay muddo laba bilood ah baa dee waad ogtahay go-aanku bishii april buu soo baxay labadaa biloodba dowladda kenya kulamo kala duwan ayaa aanu la yeelanay waa ku faraxsanay inu go-aankan bisha barakeysan ramadaan maanta kusoo beegmay oo madaxweynaha kenya uu ku dhawaaqay taasoo runtii farxad noo wada ah dhammaan dadka soomaalida iyo dadka kale ee ajnabiga ahba dahabshiil iyo shirkadaha kaleba isticmaala marka runtii madaxweynuhu de isagaa doortay inuu maanta go-aanka sii daayo marka taas qasab bisha barakeysan ramadaan iyo dadka muslimiinta ee kenya deganba waxay u tahay war farxad leh waxaad markaa cabdirashiid ka warantaa saddex iyo toban shirkadood oo dhinaca xawaaladaha ah oo dahabshiilna ay ku jirto ayay dowladda kenya xayiraada kusoo rogtay marka saddex iyo tobankaasi shirikadood milkiilayaasha miyaa si wada jira u wada shaqeeyey oo arrintan dowladda kenya ka dhaadhiciyey mise waxay ahayd mid ay shirkad waliba sideeda gaar ugu socotay oo ay dowladda kenya xiriir ula yeelanaysay saddex iyo tobanka shirkadood ee xayiraada la saaray iyagu wax xiriira ma lahaayeen si arrintan xayiraada loo qaado horta marka ugu horeysa dee qasab shirkad waliba walaal waa gaar oo gaarkeeday u taagan tahay gaar bay sharci wadanka uga leedahay gaar bay licen ulahayd marka mar walba dee shirkadooda gaarkeedaa loo eegayaa oo dowladda maaragtay kenya marka ay go-aan qaadanayso shirkad walba gaarkeeday uqiimeynaysaa marka qasab anagu shirkadaha kale soomaalidana xidhiidh baanu lalahayn dowladda kenyana xidhiidh baan aanu lalahayn marka mar walba de waa inaad dahabshiil marka laga hadlayo aad de gaarkeeda wixii su-aale lagaaga baahdo ama wixii faahfaahine lagaaga baahdo ama markaad sharci dalbanayso aad sharciga aad dalbataa saaad la socotid kenya waxaanu hayna shirkadii ugu horreysay sharci ka qaadato wadankan kenya marka laga hadlayo xagga remittanska central bank uu uu bixiyey marka de mar walba sharciga inaad ilaalisid waanu ku qasbannahay wadamo badan oo caalam ka shaqeynaya lafteedu qayb bay ka tahay markaanu dowladda kenya la hadlaynay oo haddaanu maraykan dee licen ka haysano oo canada ka haysano oo eurub oo dhan ka haysano oo wadamo badan oo caalamka aanu ka shaqeynayno oo waddanka kenya uu ahaa waddanka keliya ee markii qasab dee qarax iyo dhibaatadu ay ka dhacday gaarisa ee dad badan oo masaakiin ay ku dhinteen ay dowladda kenya qaadatay go-aan ah inay dhammaan shirkadii oo dhan ay ay ay ay maaragtay licenkii dib ugula noqoto taasi dee saameyn bay ku yeelatay cid walba marka anigoo cabdirashiid ahaan kula hadlaya wadankan kenya arrimahan u joogo waxaa kamid a inaan dowladda kenya arrimaha kala hadlo runtii waana ku faraxsannahay maanta go-aanka madaxweynaha kenya uu gaadhay
cabdirashiid dahabshil ayuu kaasi ahaa u warramayay caashe ibraahim waa tahay dhegaystayaal dhinaca kalena dadweynaha soomaalida ku nool magaalada nairobi qaarkood ayaa fikradahooda ka dhiibtay go-aanka ay dowladda kenya ku sheegtay inay wax kaga beddelayso xayiraadii saarnayd xawilaadaha codadkan waxaa magaalada nairobi ku soo duubtay soona dirtay wariyahayaga maryan maxamuud barre magacaygu waa cabdirashiid cabdulaahi saalax aad baan u faraxsannahay sababtoo ah waxaa hadda la soo gaartay in madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uu sheegay in la furay xawaaladihii taasoo aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah aanuna u baahnayn muddo dheer oo wax allaale iyo wixii dhaqdhaqaaqaha iyo wixii transactioniba ay istaageen marka waxaan leenahay madaxweynuhu aad buu umahadsan yahay haddii waana madaxweynehanagii xilna waa ka saaraya ummadan jinsiyad walba ay tahay dalka ku nool midda labaad haddiiba la furay oo hadda la furo oo ay noqotoba dadka xawaaladaale waxaan leenahay war lacagaha aad diraysaan iyo dadka transactionka aad samaynaysaan iska hubiya dadku nooca ay yihiin iyo wixii aad ka shakeen dowladda iyo laamaha miduu gudbiya farfadsaadii wanaan dareynanaa waayo xawaanada bulshada soomaaliyeed dhammaanay isku xiraysaa hadda waxay haddana ku soo aaday waa dilka madaan oo waqti wax inta hayso aan sii bixin lahayd wax ziyaadaha sii bixin lahayd waa marka saaid waqti fiican oo hadda kusoo aaday dowladda kenya waa u mahadcelinaa marka bismillahi raxmaan raxiim aniga ah aadan maxamed yuusuf aad baan ugu faraxsanahay xawaaladihii oo dib loo furay sigu maqaalo ah waa wax macnaha soomaalidan guul u ah gaar ahaan soomaalida joogta kenya nairobi ku sugan anu waan kamid ahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xawaaladaha oo dib loo furay shacabka soomaaliyeedna dhammaantood soo dhaweynayaan ilahna waxaan ka baryanaa inuu xawaaladaha dadkii ku tiirsanaa ilahay usii macnaha barakeeyo
qaar ka mid ah codadka dadweynaha soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo fikradooda ka dhiibanayay go-aan dowladda kenya ay sheegtay inay ku qaadiso xayiraaddii saarnayd shirkadaha xawilaada